golaal horta go-aan guud oo soo baxay ma jiro oo heer xukuumadeed ah hataa heer wasiir go-aana ma jiro waxaa jiray rag culumaha inay tala siiyeen agaasimaha guud ee wasaaradda sidoo kale gobolka banaadirna ay talooyin ay siiyeen ay leeyihiin waxaa jira barnaamijyo soo cusboonaaday oo in yani xaflado diimeed oo ciidda chrismaska ku saabsan la dhigayo oo dad soomaaliyana ay dhigayaan arrintaasa laga yaabo inay khaakuul iyo sakuurad xumi iyo soomaalida iyo barnaamij fikir ama diimeedoo kala duwan ay soo galaan sidaas awgeed arrimahaas in la hortagaan ku talinaynaa foscurisan xaalad amniga qaranka awgeed sidaas awgeed maxaanku raa agaasimihii iyo gudoomiyihii gobolku ay yani barnaamij noocaasa soo jeediyeen laakiin sida yani aad yani kelimada marka koowaad u dhirtay ahayd waxaad go-aamiseen ma go-aamin ma aysan jirin guud oo heer maxaanku rahdaa xukuumadeed ama hataa heer wasiir ah laakiin go-aanka laakiin laakiin go-aankani waa waa waa sidaas intaasa jirta xog ahaan haddaan kula wadaago waangarta laakiin saacadta wasiir arrintani waa arrin go-aanaad wada qaateen miyaanay ahayn mar haddii wasaaraddaadii kaasoo talagelisay oo mas-uuliyiinta kaa hooseysay iyo laamihii amniga iyo mas-uuliyiintii gobolku ay taladan wada qaateen
walaal waxa weeye xukuumaddu aad bay iyo dowladdu u baaxad weyn tahay institutions dhanna weeye qofkii laba iyo saddexna maaha marka waa cabiri karaan waxyaalaha ay u arkaan inay yacni amniga ama dadka noloshooda inay waxyeeleynayaan ay u arkaan wan gartay marka tacbiir ama sheegid noocaas ayay ahayd laakiin waxaa laga yaabaa in hataa ashkhaas ahaan dad ku kala u yihiin oo de xukuumaddaas dowladaas dad ku dhex jiraahay de aragti kala duwan ay ku qabaan ta kala qabaan arrintaas oo kale iyo waxyaalaha lamidkaa marka annaga sideedaba yacni dastuurkeena wuxuu dhigayaa diinta dalku inaytaa islaamka diin kalena aan lagu faafin karin laakiinse yacni xaflad oo kale iyo waxyaalaha lamidka ahi waxaa laga yaabaa dee qofku inuu dhaqano iyo kaljarad tiro badan oo dadka iska soo gaaro ixtikaaga bulshooyinka isxuqidooda iyo dariskooda iyo isla wadaagooda dhaqano laysku raraa jira marka xafladahaas oo kale caalamka islaamka dowlado badan bay ka dhacaan waxaasan kaljar ahaan baan laiskugu raray diin ahaan maaha soomaalida hadda in badan oo kamida waxay taqaano wax dabshid la yidhaahdo dabshidkaasi fikir nayruuska kasoo jeedu ahaa waa ciiddii nayruuska marka sidaas oo kale xafladaha miilaad maxaan ku rahdaa sanadka bilowgiisa milaadiga hadda new yeerka iyo ku saabsan waxaa laga yaabaa bulshooyinka islaamka inay dhaqan ahaan ay ugu tagaan oo qofkuba uusan diin ahaan iyaba uusan ka wadin marka waxaa laga yaaba anigu inaan fikir qabo qof kale fikir qabo qof kale fikir qabo marka arrintaasi waxay ahayd rag saraakiisha dowladda ka tirsan fikirkii ay ka cabireen ay u arkeen maslaxadda bulshada inay ugu jirto ayagoo ka duulaayay talooyin ay siiyeen culamuudiinku wan gartay qaarkood weliba wan gartay hadeer tusaale ahaan ciidamada amisom oo kale waxay ku sugan yihiin dalka waxaa laga yaabaa in ay xeryahooda ku qabsan karaan xaflado la xidhiidha xusaska hadeer shan iyo labaatanka ama xilligan christmaskao kale loo dabaaldego go-aanadan oo kale ciidamada ma saameynayaan
walaal horta waxaana igu soo celin ciidamadaas iyo dadka kiristankaa ooba kiristaannimadooda laogyahayba iska dare qofka muslimka ahi hadduu waxaanuu samaynayo diin ahaan uusan u samaynayn baaba macno gaara aysan bixinayn oo dhaqan uu dhaqan ahaan ay ugu soo gudubtay marka ciidamadaasi dee waa dad qofka bani-aadmiga ana duquusaadkiisa ama dhaqanadiisa islaamkaaba marka horeba u ogolaa qofku inuu cabiro waxa diin ahaan isagu uu aaminsan yahay marka dadkaas ama christanka oo maxaanku radaa ama diblomaasiyiin safaarada ha aadaan ama ciidamaha kale ha aadaan dee qofku maxaan ku rahdaa awalba deentiisa harba u ahaayo duquusadkeeda marka taasi waxaan u mamaynayaa mawduuc ahaa ay ka hadleen dadkaasi inaysan noocaas ahayn ay ka hadlayeen yacni barnaamij kale oo bulshadaas muslimka ee soomaalida ku tacalluq ah baan u malaynayaa inay ahayd waxay ka hadleen laftirkooda aysan ciidankaas iyo dadka christanka ee ajaanibta ee maxaanku idhaahdaa safaaradaha iyo dadka lamidkaa ee dalka jooga ergooyin kala duwan iyo ama ciidan ha ku jireen inay inay maxaan ku dhaha aysan arrintaas ka hadlaynin baan ba umalaynayaa ilan caqliga caadigaaba diidaya taas ayada ah oo annaguba dal kastoo aanu joogno ciidaheena dee waad aragtay sida aanu ciideena u tukano oo aan iskugu soo baxno n marka aad yaro wareysatay saraakiisha amniga oo kale arrintan go-aanada noocan la xidhiidha marka la qaadanayo ma culayska ugu weyn ma waxa weeye arrin amniba oo waxaa laga cabsi qabaa oo kale haddiiba isu imaatino ay dhacaan oo kale ama xaflada la qabsado in ay waxyeel la dhici karto marka ma khatar amni xilligan baa jirto cabsi laga qabo
walaal marka aan weydiiyey mindilaaqa ay ka duulayeen dadkaas waxay ahayd maadaama dadku ay maxaan ku dhahdaa iska jiraan dad aanan faham dheer oo qoto dheer aanan ulahayn diintii oo laga yaabo qofkaan binu aadmiga ahi ba mujarad tuhmo uu tuhmay iyo wax lamid a in intuu ficil iskaga sameeyo ama shaksi uu iskaga xadgudbo inay ka duulayeen amniga dadkaas xaalada dal ku jiraan aada ogtahay marka dariica iyo marmarsiyo dadka dhigan inay dad dhibaateeyaan xafad ama maxaa kuraa meel isku imaatin ah arrintaas ayada inay ka duulayeen bay ii sheegeen dadkii maxaan ku dhacdaa soo jeediyey arrintaas oo ku taladaas
waan gartay arrinta sanadka cusub maxaa laga yeelay haatan dad badan baa laga yaaba xafladaas oo kale inuu dhegtaagan yahay xaflada lamida meelo kala duwan inay ka dhacdo dadka iyaga xaggii amniga maxaa laga yeelay ama inay xaflada noocaasa qabsadaan walaal waxa weye wixii diin ahaan aanan barbaleen aanan ka taagnayn qofku maxaan ku idhahdaa xorriyad buu u leeyahay dhaqankiisa shaksiga ah haddee dhanka amnigana dalka waad la socotaa maalin kasta ahi huteeladii iyo maxaan ku idhahdaa meelihii lagu qaban lahaa broblemaada amniga mar walba ka dhaca oo ka taagan marka waxay la tahay hay-adaha hadday awood uhayaana waa la qabanayaa xaflad ah oo ashkaas eebsanayaan oon diin ahaan djiyo diin lagu fasinaya gaa aanan ahayn maxaan ku idhahdaa oo bulshadu ay qabsanayaan hadday ciidanka amniga iyo hay-adaha huseysa ay u arkaan inay dhibaato ay keenayso oo dadka ay dhibaateyneysana hadda markaas ayaga waa ay maxaan ku dhahdaa xaq bay u leeyihiin waxay ku seefgaraynayaan bulshadooda maadaama qofka xafladda imaanayo oo shacabka soomaaliya ka tirsa ka laga yaaba mas-uuliyad ka saaran tahay